Halkani waa shabakada warbaahinta idarenews.com waxay idin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، وزير عب- عبد النور وزيرك ديغانك بترولك iyo biyaha iyo macdanta ee jubbaland wasiir macalin maxamuud maxamed diis eh, wasiirka deegaanka iyo daaqa dowladda koonfur galbeed eh, farxaan oo la taliyaha madaxweynaha jubbaland dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay eh, imaanshihiina iyo inaad ajiibteen eh, dacwaddii iyo yeeritaankii aanu idinku yeernay inaynu kulanno wada tashanno Eh, hay-adaha aynu mas-uulka ka nahay oo soomaaliyeedna aynu u samayno isdhexgal iyo iskaashi dhaba inaynu ka dhex samayno Eh, sidii agaasimaha guud sheegayey eh, waxaa isagana naga baaqday oo eh, shir dibadda ah oo deg dega naga aaday eh, federaalka wasiirka uqaabilsanaa deegaanka Eh, ujeedka runtii ugu weyn oo halkan aanu isugu nimi dhammaantayo eh, waxa weeye sidii hay-adaha qaabilsan deegaanka ee maamulada ka jira soomaaliya eh, ay iskaashi dhaba la yimaadaan oo iskaashi dhaba ay sameeyaan runtii dhibaatooyinka deegaanka haystaa kuma koobna eh, gobol keliya kuma koobna eh, eh, yacni eh, maamul keliya kuma koobna waa dhibaato u baahan in iskaashi dhaba laga sameeyo eh, wax allaala iyo wixii wadajir looga qaban karana iskaashi looga qabsado Eh, annagu eh, wasaaradda deegaanka ee puntland haddan intii muddo ah aad ayay uga shaqaynaysay arrimaha deegaanka eh, hadday ahaan lahayd dhinaca shuruucda iyo siyaasadaha eh, hadday ahaan lahayd dhinaca eh, mashaariicda ama waxqabadka eh, lagu ilaalinayo eh, eh, deegaanka sida maalan nabaad guurka oo kale oo runtii aad iyo aad dhibaato eh, soomaali oo dhan u haysata ah Eh, waxaan rabnaa marka waxyaalaha aanu anagu isleenahay waa ku dhaantaan eh, walaalihiin maamulada kalena inaanu la wadaagno oo aanu eh, iyadoo aan cidna aysan noo kala turjumayn annagu aanu eh, eh, walaalnimo iyo isgarabgal aanu ugu faa'iideynayno wixii markaa walaalaha iyo maamulada cusub laftigoodu ay ay ay ayaga ayagana ay annaga nagu biirin karaana aanu ka qaadano si qalbi eh, dhow aanu u wada shaqayno Eh, runtii waxaa aad iyo aad muhiim u ah waxaa loo shaqaynaya wadad soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama jubbaland ha joogaan ama koonfur galbeed ama meelaha kale oo hadeertaan maamuladu aysan ka jirin ba ha ahaadaane Eh, in marka la soo celiyo isdhexgalkii iyo isku eh, eh, furnaantii iyo isdhexgalkii ummada soomaaliyeed ayay qeyb ka noqonaysaa marka iskaashadan hay-adaha kala duwan ee maamuladaas eh, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dowladda federaalka laftigeeda waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo kulankayo inuusan noqon doonin kulan hal mar aanu iskugu nimi uu joogto noqon doono maalin eh, kismaayo la isugu tegi doono maalin eh, baraawo ama baydhaba la isugu tegi doono maamulada kaloo dhismaya sidoo kale eh, meelahooda la isugu tegi doono maalin xamaroo eh, dowladda federaalka eh, xarunteedii ah la isugu tegi doono sida aan u samayno iskaashi dhab ah marka aan ugu adeegayno eh, dadka soomaaliyeed oo aan runtii mas-uulka u nahay Eh, ma noqon doonto hadduu ilaahay yidhaahdo eh, inaan waxaan anagu awood inaan iska kaashano in cid kale marka aanu ka sugno oo aanu dhahno eh, qolyahaasa ama waxaa noo qabanay waxaan anagu isku awood inaan isku isku isku tarno Eh, hadduu ilaahay yidhaahdo inta aad joogtaan waxaan aad iyo aad eh, aan uga sheekaysan doonaa eh, qaabkii aynu wada shaqayn lahayn qaabkii aynu isugu xilmi lahayn Eh, kadibna waxaynu wada gaari doonaa is-afgarad guud iyo heshiis is-afgarad inaynu kala saxiixano oo eh, kaasoo u noqon doona aasaas u noqon doona joogtaynta xiriirkeena waxaan rabnaa inaysan ku koobnaan innagu intaynu joogno xafiiska keliya laakiin hay-adaha aynu mas-uulka ka nahay inaynu isdhexgal dhaba iyo iskaashi dhaba ka dhex abuurno si markaa cid walba u timaada ay horey usii horumariso xiriirkaas iyo wadaqabsigaas eh, eh, ku dhisan walaalnimada iyo soomaalinimada ku dhisan farxad weyn bay noo tahay inaad eh, eh, soo ajiibteen waqtiqaadkii aanu idin fidinay aad iyo aad baan runtii idinka mahad celinaynaa waxaana ballan qaadaynaa wax walba annagu aan idinku dhaanno inaanu eh, si hagar la-aana aanu idinla qaban doono Eh, sidaas si lamidna wax walba aad nagu dhaantaan inaanu si qalbi furan aanu ku qaadan doono hadduu ilaahay yidhaahdo Eh, aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa isoo dhaweynaa dhammaantiin soo dhawaada